bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu darkaroon maamulka hirshabeelle oo maxkamadeynaysa abdaadda la shaqeeya al-shabaab shir loogu hadlay hanaanka ay ku wada shaqayn karaan hay-adaha gargaarka bixiyo iyo dhigwada dowladda soomaaliya oo muqdisho lagu qabtay qusulka dowladda soomaaliya u fadhiyay magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya oo tegey qaar ka mid ah xabsiyada ay ku jiraan maxaabiista soomaaliyeed ee ku xidhan dalkaasi ciidamada puntland iyo daacish oo dagaal culus uu ku dhex maray gobolka bari warkaa dibaddana waxaad ku dhegaysi doontaan iiraan oo sheegtay suurtagalnimada heshiis ay la gaaraan dalka maraykanka qodobadaasi wixii kusoo kordhaha ayaad warkaa ku dhegaysi doontaan hadduu maxbuudka inuu sakhiro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door karoon markan waxaad kusoo dhawaataan asagoo faahfaahsan aynu kubilaable maamulka hirshabeelle ayaa maxkamadeynaysa dad la shaqaynayay al-shabaab cabdiqaadir jakarta ayaa inoo faahfaahinaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka maamulka hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure karoore ayaa ka hadlay howlgallada ka dhankaha ururka al-shabaab ee ka socda deegaano ka tirsan maamulka hirshabeelle waxa uuna ku eedeeyey inay jiraan dad xilligan si hoose ula shaqaynaya maleeshiyaadka ururka al-shabaaba waxa uu shaaca ka qaaday inay hayaan liiska xubno markaasi ganacsato qaarkood ay ka mid yihiin kuwaas oo si hoose ula shaqaynaya maleeshiyaadka ururka al-shabaab islamarkaana uu sheegay inay yihiin dadkaasi dad dhuumanaya ha yeeshe iyagoo kaashanaya dowladda federaalka ee soomaaliya ee maxkamad soo taagi doonaan markii gacanta lagu soo dhigo
horta al-shabaab nooma imaadan haddaan lala shaqeyn inaa ogaataan rabaa saaxiibkay al-shabaab dadaa la shaqeeyo dad ayaa communicationka uqaabilsan dad ayaa xiriirada uqaabilsan dad ayaa deegaanka kusoo hago waana ogaraysan yihiin dowladda federaalka iyo dowladda hirshabeelle labada war go-aanaa uga yaallo laga gaaray buug ee diwaankooda ku qoran yihiin waxaana la sibay doonaa dadka noocaase maxkamada inta la keeno lagu daldali doonaa dhici doonto dembiyada dhacana qayba ka noqon doonaa insha allah dadkaasu dad dad soo taagan oo fagaaraha yimaado ma ahan waa dad si dad badan oo shaqeeyo oo dhagagtooda faafiyo oo mataqaanaa sida banaana horta jabka soo gaaray ayay ka sawirlaayihiin dhagartooda inay soo laalaabato ay hiiraan kasoo bilaabaan dagaalka iyo iyo shabeelada dhexe hirshabeelle ay deegaano kamida kusoo laabtaan ayagoo waqti dheer ka maqnaay wixii kula dhacay ayaa sababayo dadka ay weydiinay sida la shaqeeyane waa dad kula shaqeeyo siyaabo kala duwan oo mataqaanaa aan laga warqabin waxa laga warqabo haddii ay yihiin ma dhacdeen marka waxaan rajaynaa insha allah in dowladda hirshabeelle iyo dowladda federaalka soomaaliyeed labaduba ay tillaabo ka qaadan doonaan insha allah warkan kasoo baxay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay ku guulaysteen in deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo mar hore laga saaray ay dib ugu soo laabtaan islamarkaana ay dagaal kula wareegaan shir loogu hadlay hanaanka ay ku wada shaqayn karaan hay-adaha gargaarka bixiyo iyo dhigooda dowladda soomaaliya oo magaalada muqdisho lagu qabtay yuusuf duraanna ayaa muqdisho kasoo diray
wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan aamino xuseen cali oo weheliyo guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka mudane maxamuud macali cabdullaahi ayaa maanta si wada jira u guddoomiyey shir looga hadlaya hanaanka ay ku wada shaqayn karaan hay-adaha gargaarka bixiya iyo dhigooda dowladda federaalk soomaaliya shirkan waxaa kasoo qayb galay ku-xigeen karga ee gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey ahna iskuduwaha arrimaha gargaarka soomaaliya madaxda hay-adaha un o j w f b ee soomaaliya xubno ka socday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya hay-adda sodmo iyo wasaaradaha gargaarka dowlad goboleedyada dalka ka jira shirkan ayaa lagu lafaguray sida ay dhinacyadan uga wada shaqayn karaan marka abaarta jirto gargaarkan uu yaryahay sida bulshada gurmud ku filan loo gaarsiin lahaa waxaana ka soo baxay shirkan in dhinacyadan yeeshaan kulamo joogto ah iyo wada shaqayn dhow in dowladda federaalk soomaaliya hormuud ka noqoto inay isticmaasho kheyraadkeeda gudaha iyadoo adeegsanaysa ganacsatada iyo qurbojoogta wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan aamino xuseen cali ayaa sheegtay in dadka isbeddelka cimilada saameynta ka soo gaartay ay hay-adda sudmo gurmad deg deg ah ay gaarsiiso ayna ku ammaanayso shaqada adag ee bulshada soomaaliyeed hay-addu hayso
n sodma shaqadeeda aaday u fiican tahay annaga ka wasaarad ahaan sodma hooshaas markay qabato annaga waxaa annaga samaynaa waan ka daba baxnahay dadka tabarta daran taagta daran inaan biyaa ku dhacay waxaa ku dhacay kastay haysteen hadday masage aheed iyo hadday beriis u ahaa iyo haddii beer u baxaysay iyo hadduu dadku waxay iskugu jiraan subaxi waaga markuu beri dadku waxay iskugu jiraan ku beer leh ku beerta falaayo ku geedta falaayo dadkay iskugu jiraan ummaddu waa isku kala nooshahay intii oo dhan waxay ka soo xirmaysaa shaqadii ay hayeen markuu roobka da'o ama abaaraha dhacdo waxaas inaa ka soo xirmay markay ka soo xiranto qofku wuxuu rabaa wuxuu cuno wuxuu ku noolaado wuxuu ku sugo intii dadka oga imaanaya ama roob ilaahay ku siinayo wixii uu ku sugi lahaa ama kaash ha ahaato annaga kaararkaas ayaa ka wasaarad ahaan aan oga shaqaynaa qolada fanka bixiso waxaan ka codsanaynaa markii ay ay gaarto xaaladahaas oo kale in ay la kaashato wasaaradda shaqadeedii say u qabsato ay dadkii gargaar degdeg eh maadaama ay sodno gaarsiiso anaga gargaar degdeg eh oo kaashka inaan gaarsiino doctor ismaaciil jimcaale oo ah madaxa farsamada ahna madaxa qaybta horumarinta barnaamijka hay-adda sudma ayaa ka warbixiyey shirkan iyo waxyaabaha kasoo baxay kulankan waa xaal ku lafguraayay hay-ada kala gedisan oo international community ka kooban iyo dabcan dhigooda dowladda oo ay ku jirto wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo hay-adda sodma oo ayadoo coordinationkan oo dhan soo abaabushay shirka waxaa kasoo qayb galay madax sare oo isugu jira soomaali iyo kuwa aan soomaali ahayn intaba waxaa mas-uuliyadda adladinka leeyahay shirka iyo daadihintiisa iska lahaa hay-adda sodma iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasiir ku-xigeenkaa joogay isagaa furay si officiala muxuu ahay iyo hay-adda sodma guddoomiyaheeda shirka si kooban waxaa uga soo baxay qaabka lagu wada shaqayn lahaay hanaanka ugu wanaagsan oo lagu wada shaqayn karo oo ay ku wada shaqayn karaan hay-adaha gargaarka bixiya iyo dhigooda dowladda oo ay ka mid tahay hay-adda sodma iyo muhadmooyinka maamul goboleedyada waxaa la isla gartay in coordinationka ama wada shaqaynta ee mar walba si dhow looga wada shaqeeyo in mustaqbalka adiladinka leeyahay qodobada ugu muhiimsan in la yeesho shir mar walba dhaca si joogto ah waktigiisana uu cayiman yahay bil ama labo labada middood weli minidka sooma bixin laakiin waxaa lagu caddayn doonaa minidka shirka waxyaabaha ugu muhiimsanna waxay ahayd sida inta la hayo oo gabaabsiga ama kooban hadiladinka leeyahay loogu beeqaamo ummadda soomaliya waxaa kaloo ka soo baxo qodob muhiima ah in soomaali dowladda soomaaliya ay hormuud ka naqato local resource inay isticmaasho oo ah hadiladinka leeyahay ganacsatada ama diaspora community-ga in la mobilize gareeyo oon laysku hadlayn oo keliya foreign aid ku-xigeenka hirgaya gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobe georgia kuwey ahna iskuduwaha arrimaha gargaarka soomaaliya oo kulankan ka hadlay ayaa sheegay sidan
that will continue to shock and impact on the country. We seem to be a little bit ahead of schedule this time. The deer rains of late last year failed. The goo rains remain to be seen. Um, we've had some rain lately, which is welcome. Um, but whether or not they yield in a sufficient harvest to forestall a broader food security collapse remains to be seen. And this is happening, as my colleague El Qadir mentioned, in a context, I don't know if he said it in these words, but I'm going to say it in very specific words, in the greatest collapse in official development uh, assistance in the history of development assistance.
gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macali cabdulle ayaa sheegay in abaaraha soo noqnoqday dhibaatooyinka cimilada ay weli khatar ku yihiin nolosha malaayiin qof oo soomaali ah what we do together today will determine whether we simply react to the crisis or build enduring resilience for tomorrow qunsulka dowladda soomaaliya u fadhiya magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya ayaa tegay qaar ka mid ah xabsiyada ay ku jiraan maxaabiista soomaaliyeed ee ku xiran dalka sacuudi carabiya sumeeye daahir ayaa inoo eegeysa qunsulka dowladda soomaaliya oo u fadhiyay magaalada jiddah ee dalka boqortooyada sacuudi carabiya cabdiweli xirsi cabdulle ayaa kulan muhiim ah la yeeshay guddoomiyaha gobolka najraan ee dalkaasi amiir jalawey bin cabdicasiis iyo taliyaha xabsiga ay maxaabiistani ku jiraan kulanka labada mas-uul ayaa ahaa mid ay uga arrinsadeen xaalada maxaabiista soomaalida ah ee ku jira xabsiyada gobolkaasi iyo sida suurtagalka ah ee looga qayb qaadan karo sii deynta ama cafinta dadkaasi oo isugu jira kuwo ku xukuman sanado iyo kuwo xukun sugayaal ah cabdiweli xirsi cabdulle qunsulka soomaaliya u jooga sacuudiga ayaa kulanka kadib booqday qaar ka mid ah xabsiyada ay ku jiraan maxaabiista soomaaliyeed isaga oo u kuurgalay xaalada nololeed ee muwaadiniinta xiran qunsulka ayaa sheegay in dadka xiran ay isugu jiraan qaar xukuman kuwo xukun sugayaal ah iyo kuwo aan weli maxkamad la saaran islamarkaana dowladda sacuudiga ay kala xaajoonayaan wadiiqooyin muwaadiniintan lagu sii deyn karo ama ugu yaraan loogu celin karo dalkooda soomaaliya haddaba dowladda soomaaliya iyadoo ka duulaysa si dadkaas looga soo saari lahaa meeshaas ama loogu doodi lahaa waxaan muddaba ka shaqaynayay dhammaan hay-adaha dowladda ay qusayso sida madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda safiirka soomaaliya qunsuliyadda guud waxoo dhan waa laga wada shaqaynayay ra-iisul wasaaraha dhammaantood waa ku mashquulsanayn sidii loo dadkaasi loo soo badbaadin lahaa haddaba maanta waxaa ii suurto gashay inaan aado mandiqada lafteedii waxaan la kulmay amiirka mandiqada najraan al-amiir jalawi bin cabdilcasiis al sacuud jeelka xarunta mandiqadaas ama gobolkaas ninka haysta jeelka ayuu noo gudbiyey kabacdina waxaanu la kulanay maxaabiis kala duwan oo isugu jira kuwa xukuman iyo kuwa maxkamadoodu socoto iyo kuwa aan maxkamadda la geyn maantana amiirka markaan la kulmay waxaan ka codsaday inuu nimankaas cafis u fidiyo oo dunuubtoodii wixii harsanna ay soomaaliya ku qaataan ama halkan lagu cafiyo oo aan qaadno wuxuu yidhi waxay igala dhexaysaa dowladda kore hawshaas marka waa u gudbinay wanaag badanna waa ka filaynaa maadaama dowladdii oo dhan ay ka howlgashay ka amiirkiina aan ugu dambeeyey inaan u sheegnay rajo fiican baan ka qabnaa ciidamada puntland iyo daaciisha ayaa dagaal culus ah ku dhex maray gobolka bari siciida xasan ayaa garoowe warkaani inoogu soo diray ciidamada difaaca puntland ee ku sugan buuraha fogfog ee gobolka bari ayaa la sheegay maanta inay weerar culus ay ku qaadeen haraadiga kooxda daacish iyaga oo kaga duulay ilaa siddeed jaho oo kala duwan taasi oo ay duulaanka kaga qaadeen kooxaha ku dhuumaalaysanaya toga miraale ee gobolka bari islamarkaasina muddooyinkii u dambeeyey ay ciidamadu dagaalka kaga jireen weerarkan ayaa ka dhacay buuraleyda gobolka bari waxaana lagu jebiyey kooxdaasi laguna furtay hub iyo saldhigyo ay ku dhuumaalaysanayeen ciidamada ayaa sheegay in howlgalku uu qayb ka yahay dadaalada joogtada ah ee lagu ciribtirayo kooxdaasi daacish islamarkaasina ka dagaalamaysa buuraha calmiska aad ee gobolka bari oo bilihii u dambeeyey ee xukuumadda puntland ay dagaal kula jirtay iyadoo kaashanaysa saaxiibada caalamka sida imaaraadka iyo weliba sidoo kale maraykanka dadka deegaanada puntland ayaa soo dhoweeyey guulaha laga gaaray weerarka saaka lagu qaaday kooxaha daacish ee ku dhuumaalaysanaya toga miraale oo muddooyinkii u dambeeyey uu dagaalku ka socday islamarkaasina ciidamada difaaca puntland ay halkaasi dagaal kaga jireen dhinaca kale wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in duqeymo culus laga geystay gudaha toga miraale kaasi oo lagu garaacay goobihii ay ku sugnaayeen dowladaha imaaraadka iyo maraykanka ayaa si wada jira u fuliyey duqeymaha lagu garaacay togaasi iyo goobaha ay kooxdaasi ku sugnaayeen waxaa jira khasaaro badan oo soo gaaray kooxaha daacish balse faahfaahin rasmi ah lagama bixin weli labada dhinac ee markaasi puntland iyo saaxiibada beelsha caalamku ma aysan sheegin khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi ka dhashay hase yeeshee waxaa la sheegay in markaasi fududaynta ay ciidamada difaaca puntland togaasi ku galeen in ay lahaayeen duqeymaha ay markaasi saaxiibada caalamku ay geysteen taasi oo u fududaysay in ciidamada difaaca puntland ay gudaha u galaan togaasi oo muddooyinkii u dambeeyeyba ay go'doon ku hayeen kooxahaasi siciid xasan faarax kenn wararka puntland halkaa aada naga dhegeysanaysaana waa radio jowhar sideed iyo sagaal dhibac shan mekers jowhar shabeelle soomaaliya markana warka dibadda wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in heshiis lala gaaro maraykanka oo ku saabsan barnaamijka nucleerka dalkiisa uu suurtagal yahay inkastoo uu shaki ka qabo ujeedooyinka iyo niyadda maraykanka cabaar ayaa intaa ku daray inuu rajeynayo in ruushka uu door ka ciyaarayo wadahadalkaasi wuxuu hadalkan jeediyey kadib kulan uu kula yeeshay magaalada moscow wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergef lavrov wejiga labaad ee wadahadalka u dhexeeya tehraan iyo washington ayaa lagu wadaa inay ka dhacaan magaalada roma maalinta sabtida ee la soo aadan dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawa la soo gaaray waa naga intaa ciddu warkayaga seegana waxay dib ugu daallacan karaan baragta aynu facebook ku leenahay radio johar sidaas iyo nabadgelyo